fiican dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka waxbarashada raadiyo heesanaa iyo magaalada jowhar toddobaadkii bahadahan oo kale ayaad dhegaysateen barnaamijka oo aan kusoo qaadano mawaaduucyo kala duwan toddobaadkana barnaamijka waxaan ku eegi doonaa heerka waxbarashada jaamacadda balaasma farceeda magaalada jowhar waxaana igala qaybgeli doona qaar ka mid ah ardayda jaamacadda iyo maamul ku-xigeenka jaamacadda balaasma farceeda jowhar ee u diyaargaroowa barnaamijka oo dhammaystiran
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka waxaa soo saartay halkaana idinkala socodsiin doonta anigoo ah saare cabdi xuseen dhanka iyo farsamadana waa injineer saki sidaad hordhac barnaamijkaba ku maqasheen jaamacadda balaasma waxa ay ka mid tahay jaamacadaha ku yaala magaalada jowhar halkaa oo ay wax ka bartaan arday badan kuna dhaqan magaalada tani jowhar iyo deegaanada ku tirsan qaar ka mid ah ardayda jaamacadda oo igala qaybgala barnaamijka waxbarashada ayaa iiga waramay waxyaabaha ay ka bartaan jaamacadda kusoo dhawo barnaamijka waxbarashada warbaahinta isna adigoo ku bilaabay magacaaga ikraan cabdi xuseen ikraan bal inoogu warbixi waxyaabaha aad ka barato jaamacadda balaasma
waxaa ka bartaa fakaltiga nersin waa gartay goormaad kusoo biirtay jaamacadda waxaa kusoo biiray laba kun labaatan saddexdii sanadka hore ardayda dhiganaysa ahay inkastoo hobigeyga u ahaa inaan barto maxaa la dhahayay dhakhtarnimo laakiin haddane waa hobigeyga labaad inaan barto nersin waa gartay ikraan maxaad ku doorbiday inaad barato kuliyadda nersinka
waxaan in badan aan ka shaqeeyay goob caafimaad waxaan bartaa badanaa bareefetada waxaan ka bari jira caafimaad maado kalena weligeem isku dayin inaan barto waxaan jeclaa inaan haddii aan dhakhtar noqon waayo inaan nersin noqdo mar waliba inaan caafimaadka barto jeclaha waa gartay bal ka baran muddada waa saddex iyo labaatanka ilaa afar iyo labaatanka inta aad baranayso waxyaabaha aad fahantay wax ma inooga sheegi kartaa maasha allah waxyaalo badan aan ku baranay jaamacadda intaan ku guda jirnay xitaa baraatikooyin badan waa qaadanay oo macalimiinta qaar ayna siiyaan haddii ahaato maadooyin kale waxyaalo badan oon ka faa-iidnay aanan aqoonin oo badanaa jiraano duruusteen oo kale maasha allah waa si aad iyo aad u fiican u socotaa wax oo hadda lad ama aan ku aragnay ama jaamacadda ani ahaan aan ku arkay ma jirto waa gartay ikraan goobaha aada baraatikada ku qaadataan waa halkee isla intaa ku qaadanaa baraatiko way leedahay jaamacadda laab ay leedahay oo ardayda ku baraatikeeyaano ay ku qataan hadday ahaato laabka oo meesha kombyuutar loogu talagalay laab caafimaad loogu talagala jiro oo lagu baraatikeeyo aniga simisterka hore waxaa soo qaadanay laab kombyuutar oo ardayda markaas shiirinu ahaa markaas soo baranayna kombyuutarka waa soo baraatikeena oo keliya cashar lema noola siinin ase baraatikaal ahaana oo soo qaadanay haddana insha allah caafimaadka maadooyinka qaadanayna
waa gartay ma jiraan wax caqabadaha aad kala kulanto inta aad ku guda jirto baraatikada ama barashada madada aad barato may ani ahaan qof kale maka hadli kari laakiin ani ahaan wax caqabad aan kala kulmo malaha fahanka waa maasha allah waxwaa la fahm macalimiinta wayna fahansiiyaan wax caqabad hadda aragni ma jirto haddii dhan baraatika la dhaha waa okay wax hadda oo isdhigi karo cilad oo jirta ama ka sheeganaya ma jirto waa gartay ka waran waqtiyada aada soo gashay jaamacadda walaahi macalinbo waa arday laakiin jaamacadda jadwalkuu tegan waa in laba sac lasoo galo lix sac iyo barna waa laga baxaa waxeer waxaa jira afar saca inasiyo oo wax la qaato laakiin macalimiinta qaar waxaan soo galnaa xiise qaar macalimiinta ciyo soo galaanaa jiraan ma qaadana waa gartay ikraan markaaga hore inaad barato jaamacad markii aad soo dhamayso dugsiga sare yaa kugu dhiirigeliya yaa kaa garabsiiya waxbarashada ani waxbarashadeeda horta waxaa iigu garabsiisa hooyaday laakiin balaasma waa waxaa kasoo dhameeyeen walaalahayga saas aan ahawheed uuma soo gelin waxaa kusoo doortay high qualitigeeda waxbarashadeeda waxaa kusoo doortay sida ardayda inta badana ardayda ka baxaano ay ammaanaan waxbarashadeeda hadday ahaadaan dhan macalimiin hadday ahaadaan wax welibo soo marka meel aad wax markaa tegayso inaad ogaato waxaad tegaysada muhiimad aad u socotid meeshaas inay kuu tahay wax fiican soo markaani markaan isdhahay balasma iisoo baxday inaad dhigto waana ku qorsheeyaba inaa iyada jaamacad kale ana dhigi waa gartay hadaf intee la eg ayaad ka leedahay inaad ka gaartay heerkaaga waxbarashada
ani ilaa waxaan jeclahay inaan ka gaaro masar ilaa intaas haddii oo balasma aysan inacin inaa iska dhex joogo waa jeclahay aniga waxaan ka barto waa jaamacad aad iyo aad u wanaagsan isa macalimiinta haday ahaato waa dad gurigaaga aad u joogto waa family oo kale matabaysid oo kale wax kale qof hadda ko iyo labo ma dhigi karo inta oo family balasma way wada mahadsan yihiin sidaynu soo dhaweeyeen gacmo furan waxay naga dhigeen inaan nahnay awlaadooda kale waxayna xanaaneeyaan keer badanayna siiyaan so hal iyo labo mid aa dhigi karo ma jirto kulligood way wada mahadsan yihiin aad iyo aad ugu dambeyn bulshada kale ay ku dhageysanaysa iyo gabdhaha kale ay jecel inay wax bartaan ma jiraan wax wacyigelin ah ama baaq aad u jeedinayso
qof waliba horta waa dhihi lahaa inuu wax barto waxbarashada wax aad u fiican waa waa waxa keliya iftiinka maanta noloshaada ku furayo haddaadan wax baranin waxay lamid tahay adoo qol mugdi afarta oo derbi aad ku jirto kale markaad wax barato waa marka aad iftiinka dunida aad arkayso soo marka waxaa dhihi lahaa haddii aad iftiinka dunida aad rabto inaad wax barato welcome to plasma ugu horeyn kusoo dhawo warbaahinta isnaaya gaar ahaan barnaamijka waxbarashada adigoo ku bilaabaayo magacaaga magacaygu waa muuse cabdulaahi nuur aadaa mahadsantihiin waan idin soo dhaweyneynaa isnaaya radio soo dhawaada muuse bal inoogu warbixi waxyaabaha aad ka baratay jaamacadda balasma jaamacad balasma waxaan ka bartaa kuliyadda nersinka hadda aan ka bartaa waa gartay maxaa kugu dhaliyay inaad barato kuliyadda nersinka nersinka inaan barto waxaa igu dhaliyey deegaanka ayaa baahi waxaa ka jirto oo caafimaada ka jirto sidaa awgeeda u doortay inaa barto kuliyadda nersinka
waa gartay isleedahay muhiimad gaar ah ayay ku leedahay bar aniga aniga gaar ahaan muhiimad gaaray ay leedahay sababtoo ah marka laga hadlo dhanka familiga waxa ay qofka keliya ee maanta u baranayo kuliyadda nersinka waxaan rabaa inaan meel sare ka gaaro insha allah
bal ka waran waqtiyada aad soo gasho jaamacadda jaamacadda waxaa soo galaa maalin walbaa soo galaa saacada aan soo galana laba saac ilaa iyo duhurkii aan soo galaa bar time aa jiro oo yacni daqiiqooyin la qaadanayna siino ilaa muddo bar camal barkaas kadib aan soo laabanayna adi isku celcelis laba saac ilaa iyo lix saac dhigana jaamacadda
waa gartay waxyaabaha aad gudaha jaamacadda aad ku samaysaan marka laga soo tago casharada aad qaadataan
marka laga soo tago casharada aan qaadano jaamacadda gudaheeda baratikaa ku sameynaa baratikadaas waxaa ka mid ah first aidka inaa ku sameyno sidoo kale inaa mararka qaar oo dhiiga dhiiga aan qaadno ardayda hadda imaanaysa oo kale sanadka imaanaysa oo kale inaa dhiiga aan ka qaadno dhiigoodana aan baarno aan ogaano arday walbana aan u sheegno dhiigiisa wuxuu yahay baratikadaas aan sameynaa mararka qaar waa gartay goormaad kusoo biirtay jaamacadda plasma jaamacadda balasma waxaa kusoo biiray sanadkii hore labada kunaad ilaa saddex labada kunaad ilaa ilaa saddexa kusoo biiray
ka waran muddada aad dhiganaysa isbedelka aad dareentay ma jiraan waxyaabo badan oo markaasi aad ka faa-iiday isbedel weynaa ku dareemay jaamacad intaan intaan soo gelin kahor waxa ah qof aan qofka sida loo dura aanan aqaanin sida qofka kanuun loogu xiro aanan aqaanin laakiin hadda baratikaas sameeyey waa ilaahay mahadiyey waana fahmay intaas alxamdulilah gartay maxaad rajeynaysaa in aad kasii gaarto waxaan rajeynaa insha allah inaan meel sare aan ka gaaro nersinka waxaan rabaa inaan qof professional inaan ka noqdaa rajeynaa
waa gartay ka baran xiriirka idinka dhexeeya macalimiinta wax idin barta marka loo eego dhanka casharada ama baraatikada xiriir noocee ee idinka dhexeeya xiriirka macalimiinta naga dhexeeya aniga anaga iyo ayaga waa xiriir yani meel fiican uu maraa aad u fiican yahay marka la dhaho cashar fahansiiska aadaynu fahamsiiyaan hadda macalin aan isleenahay waxqabaduu idinku yahay ma jiro markii bracticada la dhahane maclin walba saa anaga aan rabno ayuu nuu sameeyaa sida isaga u raban anaga waa u sameynaa wax walba sameeya un dhahan waa sameynaa haddii casharada la dhahane soo jeediya waa soo jeedinaa wax walbana oo soo diyaarinaa waa gartay marka laga soo tago jaamacadda xarunteeda inaad wax ku barataan ma jiraan goobo gaar ah ama garuubyo gaar ah oo aad ku wada xiriirtaan macalimiinta si fahankiinu usii wanaagsanaado ha gruubob waa jiraan gruubo oo yacni marka laga soo tago jaamacadda gudaheeda waxaa jira gruubo haweenadii aan iskula hadalno maadaama maalintii cashiran aan qaadanay casharadaas aan qaadanay haddii wax ka fahmi wayno ama ereyga qaar ayna dhibaan habeenkiiya marka jaanis la helo isku soo laabana isweydiinaa su-aalaha wixii naga maqan kadibna meeshan wuu faa-iideeyaan haddii oo meeshaas markaa isku imaan kadib aynu faa'iideynayaan waxaa laga yaabaa ardayga qaar oo aamusan ayageen wax aan weli ka fahmin inay meeshii ay ku fahmanaan laga yaaba marka meeshaas ku dhaafsanaa fahamkeena meeshaas uu ka socdaa waa gartay yaa kugu dhiirigeliyay inaad jaamacadda balasma aad wax ka barato maxaase ku dooratay inaad jaamacaddan wax ka dhigto horta jaamacad balasma anoo oo dugsi hoose ah rajeynaya inaa jaamacad oo balasma jowhar ka dhigto sababta igu dhalisay inaa jowhar inaa jaamacad balasma aan dhigtan waxaa waaye ee, ta- waa tayadeeda aad u sareyso macalimiinteeda high educational waaye aaday u sareeyaan Ee, anoo dugsi hoose ahaa rajeynaya inaa balasma dhigto Ee, arday waliba oo kasoo baxo waa sii weydiinaya wuxuu i dhihi jiray eh, jaamacad balasma jaamacad ka fiican jowhar inay ku taala miila ahaa arday kastaasuu i dhahaya marka sidaa awgeed anigana iwlaaba go-aan ugu qaatay inaan balasma jaamacad aan ahayn inaan dhiganin haddana go-aankaygii waa ka dhawayay alxamdulilah
waa gartay ma jiraan cid fariin aad halkan ugu gudbinaysa adigoo ka faa'iidaysanaya jaaniska Een, waxaan qof kasta oo maanta aan jaamacad dhiganaynin ama dugsi sare ka baxay waxaan rajeynaya inuu waxbarashada uu ku dadaalo sababtoo ah qofkii maanta wax bartaa beri isagay anfacaysaa qofka aan wax barinin waa qof jahli ah waa qof mugdi ku jiro oo kale ay la mid tahay marka haddii aa wax baritid aday ku anfacaysaa if- ee, mugdi aad ka bixaysaa iftiina u bixaysaa wax aan baran aan ku dadaalno waxbarashada hagaa qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay markaana maamul ku-xigeenka jaamacadda balaasma faraceeda magaalada jowhar axmed aadan axmed ayaa iiga waramay aasaaska jaamacadda iyo waxyaabaha lagu barto Eh, jaamacadda balasma eh, waa waxay kasoo bilaabatay marxalado kala duwan ee soo martay markii loo fiiriyey ma- eh, xaruntan jowhar hadda aan joogno eh, waxay jaamacadda soo saldhigatay labada kun iyo tobanka maanta joogno laba kun iyo afar labaatanka ilaa abtuna way ka shaqeynaysaa magaalada Eh, jaamacadda laba kun iyo tobankan waxay ku timid baahi ka jirtay magaalada dhanka waxbarashada sare Eh, waad dareemi kartaa magaalo dhan oo magaalo madaxdii gobolka ahayd aanan lahayn waxbarasho sare waxaa waaye ee, dhib badana lagu qabiyo ardayda markay dugsiyada ka qalin jibiyaan waxaa la aadaya caasimadda la aadayay kadib jaamacadda balasma ayaa waxay go-aansatay ee, si nafurnimo leh inay gaarsiiso bulshada ku dhaqan gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan magaala madaxdii inay gaarsiiso waxbarasho taa oo ay ku baranayaan ee, qaybta sare ee jaamacadda ama qofka uu ku baranayo waxbarashada koowaad ee jaamac ee takhasuskiisa marka jaamacadda marka mar- siyaasaddaas waxay kaga- kaga dooli lahayd marka ama kaga dan lahayd in la helo bulsho wax baratay Ee, waad dareemi kartaa magaalo dhan magaalo madaxda ah kasoo baxayaan arday ardaydii ay u qabaan baahi waxbarashada sare sidaas marka jaamacadda waxaan kaga mahad celinaynaa madaxda sare ee jaamacadda ee, sida nafurnimada leh ay ugu adeegeen bulshadan ku dhaqan magaaladan jowhar jaamacadda intay magaalada jirtayna waxay soo saareen ilaa iyo dafcooyin kala duwan dafcooyinkaasoo ka qalin jibiyay ilaa iyo dhowr kuliyadood
waa bartay waan gartay een, waa maxay koorsooyinka ay bixiso jaamacadda ay ugu yabaahdo een, bulshada ku dhaqan magaalada jowhar wallaahi horta magaalada markii la fiiriyey jowhar dabcan waa magaalo eh, wax soo saar eh, magaalo beeraley waa dadkeedana waxay ku tiirsan yihiin labo xa- eh, xa- beeraha iyo xa- xoolahay ku tiirsan yihiin marka jaamacadda inta badan eh, waxyaalaha ardayda usoo siyaadis waxaa ka mid ah eh, qaybta beeraha oo cilmigii beerihi iyo dadka inta badan ay u awal u ahaayeen eh, only version ama eh, eh, dhaqamadii hore in lagu tacbi jiray magaalada dabcan ardaydii maga- wax ka bartay beerahana ay magaalada wax badan ka bedeleen oo dabcan hadda tijaabooyin beeraha briiska ka socda magaalada ay qayb ka yihiin ardayda jaacadda ka baxday dadka howlwadeenadii ka ka yihiin Eh, waxyaalaha kale ee jaacadda ku siyaas waxaa ka mid ah culumta caafimaadka oo kaleeto qaybihiisa kala duwan sida medic eh, laabka iyo ama sheebaarka iyo kalkaaliyaasha iyo faydhoorka Ee, dhanka kaleento wax magaalada hadda oo unique jaamacadda ay ku tahay oo jaamacadaha kale magaalada ku yaala ay kaga duwan tahan waxaa ka mid ah kulliyadda engineering and telecommunicationka khaasatan qaybteeda computer science ama i t da dadka u yaqaanaan Ee, computer science waa jaamacadda keliya ay ka bixisa magaalada waxyaalaha jaamacadda ay kaga duwan tahay jaamacadaha ku ya- ku yaala magaalada waaye Ja- intaa markay sameynaysa jaamacadda waxay u sameynaysaa oo kulliyadahaas ay keenaysina in la helo eh, ama la xaqabtiro baahida ka jirta waxbarashada macalimiinta ka shaqaysana waa maga- macalimiin magaalada u dhalatay jaamacadda kama keento magaa- eh, xamar ama meelo kale macalimiin kama keento waa dadka deegaanka magaalada ku dhashay eh, ardaydii ay yaqaanaan waxbarashadoodana aan ku kalsoonaha macalimiinta qalilaasiya
waa gartay een, ka waran waqtiyada lasoo galo jaamacadda
walahi jaamacadda balaasma xarunteeda jowhar waxaan shaqeynaa ilaa iyo saddex waqtiaan shaqeynaa ama saddex marxaladood ardayda ay bartaan ardayda markay eh, labada sano ugu horeeyo ay ku jiraan waxay dhigtaan morningkay soo galaan subaxay soo galaan daraasad waxay bilaabataa laba saac ilaa iyo waxay socotaa ilaa lix saac baray socotaa maalinta waxay qaataan laba laba koorsay qaataan ama laba maadiy qaataan Eh, markay semester five ay ka gudbaano ama sanadka saddexaad uu u bilaawdo ardayda waxaan geynaa galab si subaxii hore hadduu meelahan shaqo wax ka helaayo kalento uu u raadsado si asiga fursada wax la baray ama bulshada kalento wax u gaarsiin karo markuu sanadka ugu dambeeyo ama uu ku jiro kalentana waxay jaacadda geysaa qam- eh, bartitamka ama week endiga si fursad ugu helo shanta maalin inuu soo shaqaysto laba maalin uu wax ku barto maadaama koorsooyinkii ay ka yaraadeen Ee, sanadka labaadna waxay jaamacadda hirgelinaysaa ee, sanadka asaasiga ee soo saartay wasaaradda waxbarashada idaha dhaqanka ee idaha iyo tacliinta sare ee federaalka ka oo ah ee, sanadka koowaad inuu noqdo asaasi jaamacaddana laga dhigo shan sano
waan gartay een ma jiraa waxbarasho free ah oo ay bixiso jaamacadda maadaama ay jiraan dad danyar ah aanan awoodin in ay iska bixiyaan qarshaadka jaamacadaha wallahi ustaad eh, jaamacadda markii loo fiiriyo eh, qarashaadka eh, ardayda ay ku dhigtaan iyo qarashaadka kale inta magaalooyinka kale lagu dhigto waa kala duwan tahay jaamacadda dabcan ardayda dhigat inta badan waa waa scholarshipyo kula dhigtaa marxalado kala duwan jaamacadda eh, waxay siisaa scholarshipyo sida wasaaradda waxbarashada oo kaleento dugsiyada sare ku yaala magaalada ardayda kasoo qalan jibinayaan oo iyo waxay siisaa iyo scholarship ay iyada gooni u bixiso kaa lagu tartamayo bakhtiyaa nasiib waxaan qabanay ko- scholarshipka hadda u dambeeyey sanadkan aan qaban wuxuu ahaa eh, khamiista hadda u dambeysaan qabanay kaa ay ku tartamayeen ilaa iyo toban kursi aa loo tartamayay ardayda ay ku tartamayeen ardaygii helana zero scholarship wuxuu iska bixinaya rajaarja oo keliya Ee, waxay sidoo kaleeto ardayda dee- jaamacadda deeqaha waxbarashada ardayda ee siiso waxaa ka mid ah iskuul kasto ardayga kaalinta koowaad ka gala iskuulkan ardaya dhigato ardaydaas guud ahaan ardayga kaalinta koowaad galin asina waxaan siinaa free scholarship wax gargortana kama galo jaamacadda ardayga intuu jaamacadda dhiganayo ardaygaasne ee deeqda waxbarasho wuu ku dhammaystaa dabcan meelaha kale waxaa ka jiro ardayga in deeq waxbarasho la siiyo kadib gadaal looga baxo laakiin jaamacadda balaasma ardaydii ka qalin jibisay ee deeqaha waxbarasho ee siishi way ku bilaadaan way ku dhameeyaan oo keliya
waa gartay een ma jiraan maadaama sano dugsiyeed cusub oo u bilowday jaamacadda waxyaabo aad kusoo kordhiseen oo markaasi dadka ay baahi u qabeen wallaahi sanad kasto ee, jaamacadda ee, intuusan u furmanin jaamacadda waxaa ka jiro kulamo ka oo sida wax loogu bedeli karaa sanadka hadda waxaa ziya- soo ziyaadinaa jaamacadda sanadkan waxyaalaha ay soo ziyaadiso waxaa ka mid ah in la casriyey laagag ee lahayd jaamacadda Ee, jaamacadda waxay leedahay ilaa saddex laab ay leedahay La- ee, hal laab ka mid inuu yahay laba laab iskor saaran ama guud ahaan uu yahay laabka health science ama caafimaadka uu yahay jaamacadda waxay leedahay laabka caafimaadka iyo laabka engineering and telecommunicationka ama computer science-ka iyo laabka beeraha kuwa oo lagu sameeyey dibcasriyeen oo si ardayda imaanayso loo xaqabtiro baahiyooyinkooda kala duwan jaamacadda markastana waxay ku dadaashaa in ardayda soomaaliyeed ay gaarsiiso waxbarasho tayo leh taa oo uga leedahay in la helo biri bulsho ee, cilmi baratay wax soo saar leh jaamacadda sanad kasto ee, deeqooyinka ay bixinaysana waxay ku bixisaa waxay tahay kulidaha kala duwanaa la siiyaa Ee, jaamacadda sanadkii saddexaad waxay free ee ka dhigtay kuliyadda ee, barbaarayaasha ama macalimiinta ee ka dhigtay si- taasoo loogu kan leeyahay in la helo ee, macalin tayo leh bulshada biri wax barayne wax soo saa- oo soo saarayne biri ay yihiin waa bulsho tayo leh si macalinka looga xaqabtiro marka macalimiinta waa ka warhana duruufahay ku shaqeeyaan marka arday ee, macalimiinta iskuullada ka shaqeyso waxay siisaa jaamacadda deeq waxbarasho kala duwan kuwa oo ah in si free ah wax ku barayso qaybta eh, educationka sida biochemistryga physics and math iyo juqraafi taariikh saddexdaas iskuullada
waa gartay ugu dambeyn bulshadu ku dhagaysanaysa reer jawhar ee ardayda jeclay inay waxbartaan maxaad baaqood u jeedin lahayd walaahi baaqa aan u diri lahaa waxay tahay eh, dabcan waa dareemi kartaa markii waxbarasho timaado dadka reer jowharka inta badan waa waxaa waaye beeraley waa ka warhaynaa eh, anaga waxaan ku ralnay magaaladan aan ku ralnay wax ku baranay waa wax u baranay waxay tahay magaaladan waaye in horta waxbarashada la xoojiyo eh, jaamacadda balaasma ee bulshada reer jowhar markasta waxay u haysaa waxbarasho tayo leh Eh, dabcan eh, ardaydana waxaan rajeynaynaa inay ee, iyo waalidiinta soomaaliyeedba inay ka faa'iidaystaan waxbarashadaas si uu- loogu faa'iideeyo ubadka marka deeqaha waxbara- ee, deeqaha kala duwan ee jaacadda bixinayso in la- ee, ardayda loogu faa'iideeyo jaacad sanad kasta waxay u taagan tahay in ardayga ka soo baxa dugsiyadii sare ardayda sanadihii hore ka qalin jibisay in la xaqabtiro Ee, markii qof ee, ku wax uu baranayana way iska dhib badan tahay ardaydan dadkan reer jowhar waxay aaminsan yihiin qof weyn waa wax barana waxbarashadu ma lahan yaraan iyo weynaha ma lahan waxbarashaduna ma lahan taajir iyo faqiir ma lahan waxbarashada waa meesha keliya qofka biniaadamka u baahan yahay waxbarashada waxa waaye maalintaa dhalato ilaa maalintaa ka dhimatana way ku daba socotaa oo qofka maalin wuxuu baranaa cilmiga keliya ma ahan kan iskuulka iyo jaamacadda lagu qaadanayo cilmiga waxaa waaye maalin kasta wax kugu soo siyaadayo waaye ilaahay subxaana aayad qur-aan wuxuu ku leeyahay ama ducada rasuulka sal lay slm markasta uu ku duceysanaa waxay ahayd waqul rabbi zidnii cilman ilaahay cilmi ii ziyaadi marka rasuulka sal sl asigoo rasuul ah ummaddan oo khayra khalqillah ummaddan laga oo ilaahay oo karaameeyey haddana wuxuu ilaahay ka baryayay inuu cilmi loo ziyaadiyo sababtoo ilaahay rasuul sal sl barya waxay tahay asaga ilaahay wuu siimaho laakiin si bulshadan kaleenta u hesho ama ugu daysato sunnada marka in kor loo qaadana u baahan tahay marka ardayda soomaaliyeed gaar ahaan ardayda reer jawaar waalidiinta reer jawaar waxaa ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan deeqahaas waxbarasho sanadkasta muasasada jaamacadda balaasma siiso ardayda reer jawaar waxbarashadana kor loo qaado magaaladan waa magaaladii loogu imaanaya waxbarashada waxaa ku yaalay xaruntii weyneed ee mishinka kaa loogu imaan jiray gobolada waqooyi ilaa koonfur bariga bartamaha ee soomaaliya marka waxbarashadana magaaladan magacay ka leedahay waa la yaqaanaa in laga faa'iidaysto jaamacadda balasmana waxay u taagan tahay inay dib u nooleyso magacii naga markii burburkii kadib waxaa waaye waxbarashada waa iska daciiftay inay dib u nooleyso waxbarashadii magaaladan jowhar waxaan ugu baaqayaa ardayda reer jowhar ee weli jooga xaafadahooda in maasada jaamacadda balasma ee weli ay bixinayso ardayda inta badan waxay dhahaan dii mar qortuurku la qabto deeqda waxbarasho meeshay ku eg tahay saa deeqda waxbarasho weli way socotaa ardayda waxaa ugu talagalnay inay ugu faa'iideyno ardayda reer jowhar waalidiinta waxaa mar labaad iyo mar saxda ugu baaqayaa inay ka faa'iidaystaan fursadaasi waxbarasho jaamacadda ay siinayso ardaydana waxaan leeyahay wax aan barano maanta waddanka u tahriibaysid ama aa xiiseynaysid waxaa joogo ama iska leh rag dhallinyaro adiga oo kaleenta ah iyagaa dhistay magaalada madaxda hadda aan aadayno gurigaada aduu joogo wax inaa ku barato wax ka fiican ma laha anigaa hadda idin hadlaayo ama ka maamulka xogeen jaamacad ahaan waxaan ka baxay jowhar wax ku bartay ilaa waxbarashadeeda heerka labaad jaamacadda aan ku diyaarin inuu jowhar joogo dabcan markaas intaasna waxaan ku sameynayay inaan jowhar wax lagu diyaari karo inay bulshada aragto anigoo awood inaan bixi karo laakiin waxaa waxa aan u baahnay waxaan ka helay magaaladii anigu jooga aan ka helay insha allah marka magaalada joogtid kulid alaala kulid daaratid jaamacadda balaasma diyaaray kula tahay waa idin soo dhaweynaynaa jaamacadda balasma waa idin furan tahay weelcom aa idin leenahay marka mar labaad iyo mar saddexaad aan furdan ka faa'iidaysanayo waalidiinta soomaaliyeed waalidiinta reer jowhar waalid qiimo badanaa jiro ilmaha waxbarasho la rabo ardayda waxbarashada jecel waxaa leenahay jaamacadda balasma weli diiwaangelinta way socotaa waa ka faa'iidaysan kartaan deeqaha waxbarasho kala duwan jaamacadda ay bixinayso insha allahu tacala gacmo furan aad kusoo dhaweynayn aadaan u mahadsanti guud ahaan intaasi aanu kusoo gabagabeynaya barnaamijka waxbarashada raadi haysnaa oo aan toddobaadkan uga hadlaynay heerka waxbarashada jaamacadda balaasma faraceeda jowhar intuu socda barnaamijka waxaadna socodsiinaysa anigoo saare cabdi xuseen dhanka iyo farsamadan waa injineer saki tan intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid ciinkiisa sidaa iyo nabadgelyo